بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم maanta oo taariikhdu ay tahay labadii bishii saddexaad labada kun iyo toddobiyo tobanka annagoo ah guddiga gurmadka abaaraha waxaan rabnaa inaan warbixin kooban ka bixinno abaarta iyo waxyaabihii qabsoomay iyo saameynta abaartu ay yeelatay abaarta gobolladan puntland ka jirta waxaa lagu sheegi karaa runtii abaar baaxad leh waa abaar soo jiitatay oo muddo socotay markii hore waxay si aada u saamaysay oo markii horeba ku dhufatay gobolkii la isku odhan jiray sanaag iyo gobolkii la isku odhan jiray bari halkaas oo runtii ay aada iyo aada xoolaha u wiiqday waxaa markiiba dhulkaas ay dhulka dhigtay abaartu geelii waxaa kusoo xigsaday idihii waxaa sii wiririgla hadeer riyihii abaartu ma aysan harin runtii way soo gudubtay waxay saamaysay gobollada intii kale oo dhan gobolka nugaal si xoogle ayay u saamaysay waxay aada wax u yeeshay arigii gobolka mudug sidoo kaleeto aad iyo aad bay abaarta u saamaysay gobolka mudug haddaan kala qaado oo ciidka iyo cadduunka aan ka dhigana haddeerna aanu safar ka nimid anigii sheekh maxamed macalin iyo ragna la socday ciidka waxaa la odhan karaa arigu waa gabaabsi arig kii la odhan jiray waa dabar go-ay geeli wuxuu isugu haray dhulka gudda leh ee u dhaxeeya meesha la yidhaahdo goldogob ilaa iyo food cadde ilaa iyo daarasalaam dhulka udhexeeya geelu marka xoogaa guddaasu subaxii abaabaa habeenkiina iyo subaxiiba quraac iyo qado iyo casho ayaa sida aadanaha loo kariyaa marka gobolka dhinaciisa kale oo cadduunka ah waxaa ku xaraysan oo ku haray xoole aad u fara badan xoolihii maalan geeli gobolka sool iyo buuhoodle geeli gobolka nugaal geel gobolka bari ka yimid iyo geelashii mudug ayaa waxay ku urursanyiin intooda badan meesha la yidhaha cadduunka khaasatan dhulka u dhexeeya ceel bardaale ilaa iyo dhinowda ilaa iyo meesha la yidhaahdo hawdka maxaan ku leeyahay ka rogan godob jiiraan ilaa iyo meesha la yidhahdo maxaan ku leeyahay dhulkan cadduunka ka mid ah sanaaga la yidhahdo togan daalandoole dhulkaas ayaa xooluhu waxay u joogaan si aad iyo aad ah oo geel aad u fara badan baa jooga iyo ari aad u fara badan iyaga laftigooda runtii aad bay abaarta u saamaysay geelu markuu cabo biyaha waa laga yareeya isla markaas badankii waa fadhiisanaya waa intiiba la qaato oo geela la istaajiyo arigu tarab tarab buu u le-anayaa waxaa abaartu ay wadataa xanuun xanuunkaa waxaa ka mid a oon dadka kusoo aragnay shuban waxaa ka mid ah iswad waxaa ka mid ah kaduudiye waxaa ka mid ah malario xanuunadaasna waa soo aragnay oo dadka ayaa noo sheegay iyagoo xanuunsanna waaba soo aragnay waxaa jira dad fara badan oo xoolihii ka dhammaadeen oo degaano kala duwan oo gobolladoo dhana kusoo xerooday gobolka sool iyo buuhoodle xoolihii waa ku harsan yihin intoodii badnayd wax yaroo bari u hayaamay maaha eh iyo geelashaas aaday cadduunka maaha eh runtii waxaa ka jira haraad aad iyo aad baaxad u leh waxaa jirta baad la-aan ariga iyaga laftigoodu waxaa la dhihi karaa waa sii gabaabsi marka aan abaarta saa u sawirno guddigu dhulka intaa la eg intiisa badan wuu maray dhulka taak taaka looma mari karo laakiin haddaan idiin soo koobo mudug inta udhaxaysa buqallooc ilaa iyo food cadde ilaa iyo maxaan ku leeyahay nugaal uu soo saaro dhinaca ilaa dhinacan kalena uu nugaal iyo sool dhinaca saaro maxaan ku leeyahay guddigu wuu maray gobolka sanaag laga bilaabo dhahar ilaa iyo sool geriyo laga bilaabo meesha la yidhaahdo maxaan ku leeyahay laga soo bilaabo eldaahir ilaa iyo yube ilaa macagta waa la maray gobolka bari laga bilaabo meesha la yidhahdo dhulkan hadda la isugu guuray meesha la yidhahdo dhudhub ilaa iyo bayla ilaa iyo jeedaal ilaa iyo maygaad ilaa iyo xumbays ilaa iyo isku shuban ilaa iyo meesha la yidhaha xiriiro ilaa garan noodir guddigu waa u maray yani waxa weye waxaad garanaysaan marka xajmiga abaarta guddigu wuxuu ula noolaaday wuxuu guddigu soo arkay xoolihii oo baktiyaya wuxuu soo arkay dadkiioo haraad la liita wuxuu soo arkay duunyadiioo tarabtarab u la-inaysa dadkiioo xanuunsan runtii guddigu sidaasu ula noolaaday guddigu wuxuu shaqada bilaabay inuu biyo qaybiyo koob iyo tobankii bishii koob iyo tobnaad labadii kun iyo lix iyo tobanka xilliba xilli bay ahayd intii roobka gobolka bari ka da-ay badweynta hindiya dhulka ujeeda oo diilinta ah oo hadda dhulkii aan sheegay oo dhudhub ka bilaabanaya ilaa saawix uga rogan ilaa xaafuun dhulka ka soo rogan ilaa iyo baargaal yani waxa weeye guddigu waa uu maray marka intaan roobkaasi da-in ka hor guddigu wuxuu qaybiyey laba kun iyo boqol iyo shan iyo afartan booyadood oo biyo ah guddigu maadaama uusan baahidoo dhan dabooli karin wuxuu isu xilsaaray inuu biyaha qayb ka qaato ee waxaa jira wuxuun raashina oo qaarna iskuullada laga ururiyey qaarna hay-ada bixiyeen oo gaarayey een maxaan ku leeyahay ilaa afar boqol iyo sagaashan ilaa afar kun iyo sagaal boqol oo qoys oo la qaybiyey way jireen laakiin een biyaha ayaa muhiim noo ahaa bishii hadda dhammaatay een guddigu wuxuu aad iyo aad u xil- isku xilsaaray inuu biyaha qaybiyo een wuxuu laba jeer ku noqday gobolka mudug wuxuu maray dhulkii bari ee la isugu soo guuray wuxuu maray meelo aan gobolkii bari meelaha la isugu soo guuro ahayn sida gobolka gardafuu hadda meesha loo bixiyey een maxaan ku leeyahay degaano ee degmada qandalo ka tirsan wuxuu maray gobolka sanaag meelo ka mid ah een marka la isku soo xooriyo een maxaan ku leeyahay mar walba gobolka sool iyadana waxaa ka jira guddi guddigaas xiriir baan leenahay waa wada shaqaynaa waxbaanu isu dawinnaa mar marka qaybtood annagaa galna oo mar baanuba intaanu ka bilownay meesha la yidhahdo kalcad ilaa iyo sarmaan ayaanu marnay ee, sarmaanyo dhulka la yidhaahdo ayaanu marray een, intaa dambeeto biyaha aan qaybinay yacni bishaan iyo maxaan ku leeyahay waxaa weeye saddex kun iyo saddex booyadood oo biyo ah yani waxaad garanaysaan markii biyaha la isku daro waa biyo lix kun oo booyadood gaadaya marka markaynu inta dambe hadda u nimaano oo saddex kun iyo saddex booyadood yani markii booyadaha anagu boqol boqol dollar baan ku bixinaa yani waxay noqonaysaa saddex boqol iyo maxaan ku leeyahay saddex boqol oo kun iyo saddex boqol oo dollar marka laga reebo shidaalada iyo kharashaadka ku baxay Een, halkaa waxaad ka garan kartaan wixii annaga aan gacanta ku haynay tii hore aan sheegnayna yani lacag ilaa laba boqol iyo labaatan kun ku dhow ayay ahayd lacagta kharash garowday waxaad garanaysaa markii annaga gacanta ku haynay ama gacantayada soo galay in ay gabaabsi yihiin hadday wax ka hareenna sidaa daraaddeed waxaa la rabaa maantay dowlad goboleedka puntland dowladda federaalka ah ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba dibad iyo gudaba een, maxaan ku leeyahay dowladaha caalamka islaamka gaar ahaan dowladaha carbeed ee dunida damiirka fiican leh inay u gurmadaan u istaagaan in laga hortago masiibo qaran oo hadda runtii qaybtay taagan tahay lagana baqayo aadanuhu inuu u leecdo maxaan ku leeyahay haraad iyo gaajo een, duunyada warkeedbada adduunya waa sii gururubtiri laakiin waxaa laga baqsan yahay in aadanuhu u dhinto haraad iyo gaajo annagu kollay weli ma aanaan arag aadanaha raad iyo gaajo u dhintay laakiin waa ku dhow yihiin haddii roobku raagana khatar xoog leh ayaa soo socota ilaahay waxaan weydiisanaynaa raxmad waasaca oo degdega inuuna siiyo asagaa nagu filan Een, warbixinta intaas ayaan anigu uga baxayaa waxaan ku wareejinayaa culummada kaleeto بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ee wixii warbixin ahaa sheekh fuaad baa inoo dhameeyey waxaan anagu hadda ku xoojinaynaa baaqii uu horey u sheegay inaanu sii xoojinno waxaanu indhahayaga ku soo aragnay wax la suuraysan karo ma aha waxaynu horey u aragnay ma aha waxaan horey u maqallayna ma aha kollown anigu intii aan taariikhda noolaa mana arag mana maqal abaar intaan la eg baaxadda iyo dhibka labadaba waana abaar saamaysay dadkii iyo duunyadii labadaba waana abaar aanu ka baqayno haddii aan gurmad deg dega xagga alle ka imaanin ummadda islaamkuna ummadda aysan usoo gurman inay ummad badan abaartan raacdo ay ku leecato maxaa yeelay dadkan soomaaliyeed waxay ku noolaayeen duunyada ayada ayaa waxay u ahayd waxay xidhaan waxay cabbaan waxay cunaan intaba waxay kala soo bixi jireen duunyadii duunyadii dadkii hadday dhaafto oo aan xoolihii laga gadanayn oo aysan cad ay cunaan lahayn oo caano ay cabbaan aysan ama dhammaan lahayn waxaa qofkii uu ku soo dhacayaa meel cidlo ah dadkii marka intooda badan annagu waxaanu indhahayaga ku soo aragnay iyagoo soo hoyday oo ku soo xarooday magaalooyinka iyo deegaamada iyo tuulada u dhow uu qof walba biyo u soo raadsaday waxaan marka ummadda islaamka ah ugu baaqaynaa oo ay ugu horrayso dowladda puntland iyo dowladda federaalka ah iyo cid kasta oo muslim ah oo ummaddaa ka danqanaysa in gurmad deg dega loo fidiyo ilaahay ayaa gurmad leh gacanta ilaahay keliya gaadhi karta laakiin qofka muslimka ah waxaanu ka codsanaynaa inuu isaguna wixii tabartii ah soo dadaalo walaalaha waxaan leenahay haddaad wax kala weydaan biilkii aada lahaydeen oo aada siin jirteen naftiinna iyo ehelkiinna qayb uga soo gooya walaalihiin waa idiin baahan yihiin maanta u soo gurmada wajasaakum allahu khayran ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in ummad alkhayr qaba ina siiyo man laa yarxam laa yurxam ha loo naxariisto dadka ehelka ah oo walaalaha qof walbaana tabartiisa ha usoo tallaabsado wabilahi towfiiq waxaan u malaynayaa warka ku saabsan abaaraha dhagaha iyo araggaba waa ku batay waxa uu baahan yahay oo keliyana waxa ay tahay musiibada dhacday oo la dhihi karo waa musiibo qaran ee dadaal iyo gurmad u qalma mustawaheeda in la isugu taago baaqan wuxuu ku jeedaa dhammaan inta damiirka leh inta ahlu sharafka ah inta naxariista leh oo waxa weeye alla subxaanahu wa tacaala doonaysa agtiisa inay wax dhigtaan maxaa yeelay waxay marayaan dadka iyo dunyadu mustawihii alla subxaanahu wa tacaala wax looga raadin jiray oo badbaado waman axyaaha fakaannama axya annaasa jamiica dunyada wixii tegey waa tageen intii badnayd baana tagtay oo tusaale yar haddii aan idinka siino meelihii la maray ama aynu marray waxaa lagu soo arkay qoys lahaa afar tiro oo ari ah oo ay u ahaareen siddeed iyo toban neef waxaa la soo arkay nin shan boqol oo neef oo ari a lahaa oo soddon ay ka hartay oo soddonkiina qaar ka mida ay dhinteen intii warbixintu uu ka sheekaynayay uu lahaa arigii intaasaa iga baxday intaasaa iga dhimatay sheekh faad wuxuu yidhi dad dhintay lama sheegin laakiin waxaa la sheegay dad intay xoolihii dhaafeen caqligii uu ka tegay oo waashay oo naftoodii dilay oo isdilay baa meel walba laga sheegaya garanaysaa waa dhibaatooyinka laga dhaxlay abaartay ka mid tahay walaalayaal intii abaartu ay dishay ama gaajada u dhimatay ama waxa weeye geeri ay ku timid dad iyo waxa weeye duunyo marka laga soo tago inta nool cudur iyo gaajay qabaan oy u baahan yihin in lagala tacaalo cidda ay fiirsanayaan oo ay sugayaan alla ka sokowna waa gacanaad u fidisaan iyo waxa weeye naftiinna saad uga fikiraysaan oo kaleod uga fikirtaan in loo shafeeco qaado in loo ergeeyo in adduunka aad xiriirka leedihiin aad gaadhsiisaan baaqa ku saabsan inay musiibo qaran ka taagan tahay soomaaliya dowladaha iyo maamulada dowladda federaalka maamulada dalka ka jira oo aan kala haral aan lahayn ummadda soomaaliyeed ee qurbaha ku nool inta gudaha joogta inta ay waxa weeye codkooda gaadhsiin karaan ooy uga shafeeca qaadi karaan dhammaan waxaan usoo jeedaynaynaa baaq ah inay isu taagaan oo ay u guntadaan badbaadinta hambada ka hartay ummaddan ay musiibada abaartu ay ku habsatay oo allama ogiya cid kale oo maqan aanay jirin ilahayna waxaan weydiisanaynaa subxaanahu watacaala dunuubta aynu ku kasbannay inay wax ka nagu dhacaan inuu naga cafiyo dhibaatadana naga dulqaado gargaar deg degan uu dhinaciisa nooga keeno markaa kadibna waxaan idinka codsanaynaa o idinku adkaynaynaa u naxariista walaalihiin aad baad umahadsantihiin wajazaakum allahu khayra
lacagtaas kolley dalkay timid dowladda federaalka ayaa dee kolley lacagta qaybinaysay dowladda federaalka waxay ku wareejisay dowladda puntland annagu runtii dee waxaan ururinaynay wuxuun shacabkay ahayd marka kolley insha allahu tacaala haddana waa ballansannahay dowladda madaxweynaha iyo annagu safar baan ku maqnayn mar bari baanu soo marnay oo toban habeen aan ku maqnayn anigii sheekh maxamuud iyo rag kaleeto haddana waxaanu ka soo noqonnay cadu mudug oo ciidii cadduunka ah marka insha allahu tacaala waa iska waraysan doonaa laakiin lacagtaas dowladda ayaa gacanta ku haysa hadday tahay dowladda hadday tahay annagoo guddiga ah hadday tahay dadka kaleeto runtii iyadoo waddanka abaari ka wada jirto oo khatartu ay aad iyo aad u fara badan tahay waddanka in isku si loogu gurmadaa la rabaa laakiin si dadka wax uga cayntaan gobollada lasu gobolkaas laysugu soo guuray oo dhulka badweynta hindiya ujeeda iyo cadduunka mudug waxaa ku harsan ama ku urursan duunyo fara badan oo dadka ka dhexaysa waxay u baahan tahay xaalad gaara in lagu maamulo ee runtii maskax iyo awood labadaba u baahan tahay